deegaanka iyo aqraar waa mid ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo waxaana dhanka galbeed uu kaga beegan yahay magaalada deegaanka waxaa ku nool dad ay si weyn u saamaysay abaartii ku dhufatay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalka xilligan waxay wajahayaan biyola-aan baasan oo ka jirta deegaankaasi deegaanka iyo aqraar ma lahan goobo biyaha lagu kaydiyo xilliyada ay raxmadda rabbi timaado mana lahan ceyl ay dadka deegaanku ka cabaan biyaha waxayna biyaha usoo doonanayaan wara ay fadhiisteen biyaha roobka oo aada uga fog guddoomiyaha deegaanka iyo aqraar saleybaan ibraahim ayaa ka warbixiyay baahiyaha biyola-aan ee ka jira deegaankaasi waxaana uu sheegay in biyaha ugu dhow ay ka doonanayaan meel u jirto toddobaatan kilomitir oo ula jeedo biyaha booyadaha lagu keeno oo laga keenayo magaalada kismaayo ee meelo ka fog isagoona baaq u diray maamulka dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda biyaha iyo hay-adaha samafalka isagoona ugu baaqay in biyo deg dega lala soo gaaro deegaankaasi magaceyga waa salebaan ibraahim goobeen waxaan ahay guddoomiyaha tuulada yaaqraar waddada isku xirta cabdiribirool iyo kismaayo meeshan yaaqraar la yidhaahdaa waxaa ka jira baahiyo biyo la'aanta biyo ma laha biyaha saaki tuulada liita waxba lagama karsanin goob shaahi lagama saarin xali lagama cashaynin waxaa yeeliya ceel ma laha gaadiid ma laha gaadiidka dameerkii la dhaansan lahay asaaga oon u dhimanayo meeluu gaariya male biyaha waxay noo jiraan toddobaatan kilomitir iyo afartan kilomitir wax kismaayo in noogu sokeeyo male ceel ma laha baraag ma leh meel biyo galaan ma laha waxaan leeyahay hay-adaha samafalka eh iyo kuwa kuwa dawliga iyo kuwa dawliga ahaynba wasaaradda biyaha oo wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta war inaad na soo gaartaa rabnaa galbeedka waa lagu baaba'ay wasaaradda macdanta iyo biyaha waxaan u diriyaa galbeedka oon baa ka jira waa lagu baaba'ay xaaladadaas yiri wey war hanala soo gaara dad jubbaland anaa jubbaland ka tirsan amniga boqol kiiba boqol daraawiishda jubbaland anaad joogto goob walba fadhido war waxaan garan lahay wixii dadkaa loo soo gaara dadkaa waa baaba' dowladda jubbaland dadkaa ha soo gaarta oonbaa meeshan loogu dhammaanahayaa da-oon baa kacay sida ugu dhokso badan waxaan inay jibaab ka soo bixisaan u baahanaya dowladda jubbaland si kastaba ha ahaatee biyola-aanta baahsan ay wajahayaan deegaanada galbeedka waxaa la qaba guud ahaan meelo badan oo dalka ka mid a maadaama roobabkii la filanayay ay baaqdeen